degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa laga dareemayaa horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ah ganacsiga hadda ka jira degmada balcad ayaa markii hore loo aadi jiray magaalooyinka kale ee dalka qaar ka mid a ganacsatada suuqyada degmada balcad ayaa ka waramaya horumarka ka jira degmada
magaalada alxamdulilah ganacsigeeda maalmahan waxaa aada u fududeeyey wadada xiriirisa muqdisho iyo balcad maadaama uu isku socodkii oo fududaaday waxaa hadda ee u baahato wakhti gaaban xataa hala joogo wakhti casira waxaad dalbato isla maqribkii waa kuu imaanayaan maasha allah kulleyba degmada dhinacyo badana waxaa la soo kordhiyey waxyaabo badan oo hadda aan la soo koobi karinaa jiro oo magaalada ay soo kordhisa hadda kaaxmed ahan annaga hadda shakhsiyaddeena
farq weyn u dhexeeyo maadaama laamiyaa la dhisi wax badan fududeey daa waxaa u baahan taha toban daqiiqaa lagu keenaa islim cina afar saac la sugaay haa afar saac shan saac marka qaar toban saacta waa soo gaaraysay oo macaan gaari xumo abid hadda waa dalbani waa lagu keenaa arjina wallaahi ganacsi waa hadda boqolkiiba boqol waaye amni yusef waaye waa sinimada lagu shaqaystaa waxyaabo aanan horay aanan degmada loogu heli jirin aa maanta haddii aad uga baahan tahay aad uga heli doonto aa uga heli waxaa jiri jirtay in waxyaabo fara badan oo aanu degmada horey looga helaynin oo ay ka mid ahaayeen ama baahiya fara badan oo aanu degmada ka jiri oo ka jiri jireen oo aanu ka doonan jirna magaalada muqdisho kaleynta in wixiioo boqolkiiba siddeetan ama sagaashan ku dhowaad in degmadii ay wada yaalaan tobanka dhimanna waxaan rajaynaynaa in sannadaha soo socdo ama bilooyinka soo socda ay ku soo kordhi doonaan baahideenii ganacsigana in shalay iyo maanta ayna isku mid ahayn horumarka dhanka ganacsiga kala duwan ee degmada laga dareemaya ayaa waxaa suuro geliyey ganacsatada ka soo jeeda degmadaasi kuwaasi oo daboolay baahiyihii ka jiray